wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ah dowlad goboleedka jubbaland ayaa ka hirgelisay tuulada shaftuuga oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada dhuuble ee gobolka jubbada hoose mashruuc gaaboon ah oo lagu xoojinayo badqabka deegaanka loogana hortagayo ciidguurka xilli roobaadka wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ah dowlad goboleedka jubbaland oo ay weheliyaan maamulka degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose ayaa xerigga ka jaray mid ka mid ah mashaariicda kaydadka biyaha oo laga hirgeliyey deegaanka shaftuuga ugu horreyn guddoomiyaha degmada dhubley mudane xasan cabdi xaashi ayaa ka hadlay munaasabadda xarag jarka isagoona u mahad celiyey wasaaradda shaqada wanaagsan ee ay ka wado deegaanka cimarada isaaciidiid suleymaan xaashi oo ah wasiirada runtii aad ooga shaqeeya deegaanka oon aad u jecelnahay inuu nala joogo oon xarig jaro kanaal loogu talagalay inuu wartaan hadda ka hor la dhisay oo biyaha mataqaana markay ay ka bataan uu ka soo bixiyo nabaadguurkana ilaaliyo oo beertan iyo dhulkan hadda uu joogo uu ka ilaaliyo kanaalka loogu talagalay baan xag jaraynaa insha allah wasiirka ahmiyaddiisa iyo noo faahfaahin doona muxuu ahaa qaabka uu yahay gabagabadii wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ah dowlad goboleedka jubbaland mudane caydiid salebaan xaashi ayaa sheegay in ah ay lagama maarmaan tahay ilaalinta deegaanka noo tahay maanta inaan la joogno guddoomiyaha degmada dhoobley xasan cabdi xaashi iyo mukhtaar guddoomiye ku-xigeenka taliyaha amniga maxamed haybe iyo tiimkiisan maamulka degmada dhoobley dhallinyaradan magaalada miidiyaha dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu sharaf weyn bay noo tahay maanta inaan joogno shabtuug oo aan ka dhisnay gabion loogu talagalay dhaamkan badbaadadiisa mashruucan barwaaqo world banku uu maalgeliyo iyuu mashruucani qayb ka yahay wasaaradda deegaanku waa qaybtii ay ku lahayd marka safarka iyaga halkan sababaha ugu weynaa waxaa ka mid ahaa saaka inaanu xarig jarno yamkan oo dhammaaday wakti dhoweyd inaan halkan soo gaarnaana farxad bay noo tahay deegaan qurux badan dhul barwaaqaysan dad faraxsan aada iyo aad bay farxad noogu tahay annaguna maanta intaasaan u joognaa halkan waxaan marka xarig jaraynaa dhismahan oo aan rajeynayno inuu wax weyn u tari doono mashruucan ayaa diiradda saaraya xoojinta meelaha u nugul roobabka iyo daadadka ujeeddada ayaana ahayd in la yareeyo saameynta ciidguurka si loo ilaaliyo dhulbeereedka deegaanka